walahi meesha waxaa waaye wiil baa maalin hore in lacaaw li caawiyaan rabaa wax buu yiri wacalacale ceeb gaas buu isku bilbili batrool oo wiil hal saac buu qayna inay isdilaan rabaa meeshan waa kurasa inay isdilaan bas isqabay si wiilka sidibuu hadee ku geeriyooday oo isana gabar soomaali oo maxayaheeday adi tagan iyo sagaal jir oo maxayaheed accidenta kasha mooto baa la guddoonta australia loo qaadaa gabadhiyay lix bilood ay australia ku hayan waa la soo celiyey marka gabadha waxay tiri geeri baan ka xigay tiri inaan naari joogo qalabtay dab isku daa ciidan xaaladeedu markaa waa sidee xaaladooda wallaahi waxaa waay inay nawaani ma ahan lisoomaka jisaab hodan baa la gabadha waxaa la yiradaa hodanaa la yiradaa hodan hodan axmed bare hadda isbitaalkana uraayo meeshan aan jeedno bay taallaa oo koomay ku jirtaa marka ayagaa weliba australia diyaarad dalabti diyaaradaasaa soo socotaaday af saddex saacado ka bacda imaanaysaa intee leg bay joogtay marka jasiiradan aad ku xidhan tihiin jasiirada waxaan joognaa muddo saddex sano maxay kula tahay waxyaabaha ku kalifay inay saas samayso waxyaalaha ku kalifay dee waa gabadhaas waa ciil iyo waxay dareentay murugo badan wadanka intay geeyeen oo madaxa ka jajabtay oo madaxeeda dhulka ku dhacay dhiigeeda qulqulay kooma gashay ay lix bilood kusoo hayeen ay soo celiyeen marka ciil dartiis iyo macnaha way ciil dartiisa isku gubtay gabadhaas labaatan iyo lix sano todoba sano wadankaga dagaal ka socda anaga labaatan ani labaatan iyo lix sanaan jiraa gabadhaas waa toban sagaal jir jirto aniga nafteyda hadda nafteeda khataray ku sugantahay ee dhowr jeer baan ku sugtay inaan jiro meesha life kuma hayso hooyay aaday uma joogo sanada uma joogo ma noqon karo laguma celinayo halkaanaad joogaysaa maskaxdaba dee isla hadlaysaa kollay qof muslin ha tahay oo ilaahay aaminsan marka bal ma jirtaa si kale oo arrintan la yeeli karo waxaan isku dayan male xataa been jasiiradan yaryar oo meedhow inaan raaco waa isku dayay oo meelahaas aado oo xataa nimin baan dhahayn anaga qaadayna haddana waan ka baqnay waxaan dhahnay dadkaan ma aamini karnay keliyaha gaarta inaan nagala baxaan aan ka cadsano ayna la qaastaan marka waxaan dhahnay bal ilaahay keena baa alla qori baa qoran bal marka iyaga waxaa waaye dadkii qaar sakiin bay laqeen oo hadda afar qof aa sakiin laqday afar toban sakiin laqday caloosha ka gogo-day diyaarad lagula caray maalin kasta dadka diyaarad qofkii dhimanayan diyaaradda ku aadan xabuu ku dhimanaa sii isilcaa bahay u dhimanaa meeshaanu joogaya halkeebaad marka hore ka timaadeen adiga iyo gabadha isgubtay iyo gabdhaha kale meesha ku sugan soomaaliyaan ka imaanay soomaaliyan duniisiyaan soo marnay markaas badda meeshaasaan kasoo galay imisa soomaaliya ayaa ku jirta meesha soomaalidaada meesha ku jirto soddon iyo madda meel sadada qof ilaa iyo afartan waa ragii gabdhada afartan dhibaatooyinka meesha idinku haysta maxay tahay marka waa yihiin dhibaatooyinka meesha nagu haysta meesha cunto male biyo male oo wax male oo meel wax laga iibsada maleha oo dadka dadka meesha degan way rafaadinayaan moosadaa kula lagdabadsiina gaariga lagdabadsiina gabdhaha waa laxooga waa la kufsan cunto male cunto bil iyo laba bilooda sugaysaa waxa cunaysid mana baahi aydan yaa idinku haya meesha idinku dhaqaalay dowladda australia nafteeda nagu hayso ayagaa migrationka noo yimaado ayagaa wax meesha nagu cadaabaya masan kaalmo intee lag bay idin siiyaan wax ay noo odolyimaa fiican nool maalmeedkana yar bayna siiyaan mana nagu fille wax kasigaa qaali noloshiinu markaa waa waa sidee ma waxaad ku nooshiin guryo laydin dejiyey mise xeraad ku jirtaan xaraan ku jirna dadka qaar xaray ku jiraan dadka qaarna guryuusan bay dejiyeen oo laisla wada degdegan yahay marka wax nas ay leedahay male hadee meeshan nolol male de waa meela farci haysanin ama ka socon karin oo meela ka aadi jirin karin oo cunto lahayn oo rafaadka noolaa dadkaadina wadankii magaceedi hadaa tirahda ma ku ogola maxay ku leeyihin wadankaaga nabad ma saalo in wadankaaga nabad ma saalo meel aan ku noolaado leeskayga igeeya maayo meeshaan hayo joog dadaa sharcdan halkaana fadhinaysa hadaa lagu farximo adees usaala hadaa gubisa dad isku daas adaa dhimatay noolal daradaysaa meesha walaal kasukow dowladda australia ma jiraan hay-ado kale ama dalal kale oo caalamka oo arrintiina la socda waxa caalamka dhan way naga qariyeen oo dowladda new zealand baa tir dadka annaga hanala siiyo aad rafaadinaysaan muxuu yiri madaxweynaha wadanka australia inuna siinayo bedelka idinku bay siinayo meeshaana ku cadaabo amana meel ay u qalmineen duniska meelkana ku celinaya marka dadka meesha bay sidaan buu noogu rafaadinaya annaga dad soomaalida aan hana celin marka dhan yiinadiiyo wadan idin u celiyo mahaysataan buu waata mar haddii laydin celinin sababta marka meesha laydinku haya maxay tahay sababta meesha nagulahayo hadee waxaa laguleeya wadankaas sharcila-aan kusoo gashay dad baa soo gashay dad qof qof dad mina dilin annaga badda waa soo galna dadna waa la aqbali jiray wadamada dadka ay aqbalaana ma aqbala saddex sano been baad noo sheegteen waxaad joogi doontaa todoba bilood nagu tiraadeen haddana saddex sano nagu jideen haddana war cusubay soo saareen toban sano sii joogi doontaan camal nolosha jasiiradaasi waa sidee jasiirada waa meel kulul waa meel aada u kulul cunto male dhar male ha cuntadaada wax kasta ugu daran dhaktar male haday nafta kaa dhaceysaa sukaraadaysid dhakhtar ku daaweynaya male